markanuu ka daayeyna abra'ahu dee isna isagaa markaa tegsiyey wixii uu ka dhaartay wuxuu ku dhaartay isagaa tegsiyey markan oo dee caydhoobay iyo markan xawaaladana dee sifo markaa xaqiiqo ah ma aha wain istawfaa haddii uu oofsado wafaaraqahu dabeedna uu faaruqo fawajadahu weela naaqisan isagoo dhiman in kaana min jinsi xaqii hadduu yahay laakin oo ardawu ka xun yahay lam yaxanis ku dembaabayo wailaa haddii kale xaniisa caalimun waa ku dembaabaya wa fii gayrihina alqawlaani labadii qowl baa ku sugan xaqaygii oo dhan ilaa aan kaa qaata buuli sidii bay isaga lusheenoo bakhaar iyo meel bay iskala isla galeenoo wixiisii buu woofiyey waa in isofa hadduu ka oofsado wafaaraqow dabeedna ay kala tagaan oo iskaga tago dabeedna hadhow unbuu meeshiisii la tago fawajadaw naaqisan wixiiba waa dhimay isna wuxuu ku dhaartay wixiis oo dhan ilaa uu ka dhammaysto inaanu ka tegin waxaanuu qaatay baa haddaba laba la eegaya in kaana min jinsi xaqihi waxaanuu qaatay waa xaqii uu ku lahaa jinsigiisii laakiin oo arda waa ka xun yahay laakiin laakiin wixiisii unbuu ka xun yahay waa wax yar liita lam yaxnas ku dambaabi maayo dee xumaantaasi oofsashada ma diidayso oo waxaagii wanaagsanaa dee waxun waad ka qaadan kartaa qofkii aad wax ku lahayd wa ilaa haddii kaleoo jinsigii xaqiisaba maaha e dee masalan wuxuu ku lahaa masalan beriis oo kaleba oo dee waxaan raashinba ahayn buu meeshii ugu guray ama wax kaloo aana isku jinsiba ahayn buu ugu guray meeshii xaniha caalimun kii ogaa wuu ku dembaabi hadduu ogaa isagoo waxaa ku leh wax kale inuu qaatay hadduu ogaa wuu ku dambaabaya markaa dhaartiisu xaqiisii ma oobsanin wa fii gayrihi kaan ogayna xaaladda ka jaahilan waxaan iska rartayna alqawlaani labadii qowl baa ku sugane ninka jaahilkaa iyo ka iloobay dambaabkiisii aharkuna inaan dambaab ku jirin wey ow ama laa ra'aa munkaran munkar inaanu arkin buu ku dhaar ilaa rafacu ilaa qaadi inuu qaadi u kor yeelo mooyaane fa ra'aa dee munkarkiibu arkay wa tamakana waana u suurta galay inuu qaadiga gaadhsiiyo falam yarfac muu gaadhsiinin xataa maata ilaa uu ka dhintay xaniisa waa dambaabaya wa yuxmalu waxaana lagu xambaaray calaa qaadi lbeled beledka qaadigiisaa lagu xambaaray fain cuzila waaba la eriyeyba falbiru dee samafalka dhaartiiasi waxay noqon birafci ila taani ka labaadee meesha la keena inu sugo aw ama rafacahu ilaa qaadin buu yidhi inaanu munkar arag ilaa qaadi inuu gaadhsiiyo aw ilaa ila alqaadi fulan barra hortu dhe ta hore wuu ka tegay kani yad bikulli qaadin aw ila alqaadi fulan qaadiga hebel la yidhaha fa ra'aahu waa arkay munkarkii uma cusila ninkiiba waa leeyihi fa ina waa hadduu niyeeyey maadaama qaadiyan intuu qaadiyay xaniisa waa dambaabi in amkanahu rafcuhu hadday u suurto gasho fataraka wuu ka tegay wailaa haddii kale faka mukrahin ayuu la mid yahy wain lam yawi haddaanu niyooninna barra wuxuu ku baarrinimo samaynayaa birafcin koryeel ilayhi u koryeelo bacda caslihi intii la eriye dabadeed waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu ku dhaartay fasaadkan iyo xumaantan iyo beladan soconaysa intuu ka yaabay ayaa wuxuu yidhi wallaahi inaanan munkar arkin ilaa waa inaan qaadiga gaadhsiiyo waxaan wax loo adkaysan karayo maahay laa ra'aa munkara ilaa rafacahu ila alqaadi qaadiga inuu gaadhsiiye mooyaane fa ra'aa munkarkii buu dabeetana arkay xumaantii oo halkan oo zinadii oo khamrigii oo imtixaankii wa tamakana dee waana u suurto gashay inuu gaadhsiiye qaadigii falam yarfac ma gaadhsiinin qaadigii munkarkii iyo xumaantii xataa maata ilaa ninkiiba iska dhintay xaniisa dee ninkaasi waa dambaabayaayo wixii uu ka dhaartay dee isaga ikhtiyaarkiisa ku samayn waayey wuxuu ku dhaartay markaa dee kafaarada waxaa laga bixin uun dee tarikadiisi haddaba qaadiga buu yihi qaadigaasi waa kee wa yuxmalu calaa qaadi lbeled beledkaa uu joogo qaadigiisa unbaa lagu xambaaraya mar hadduu qaadi un yidhi oo idlaaqay way isagoo qaadi yidhi ayaa kii xilligaa fain cusila kii xilligaa uu dhaaranayay joogay ayaaba la casilay maxaa la yeeli falbiru biriga iyo samafalka dhaarta uu kaga baxayaa jebinteeda birafcila taani dee waynu ka labaad gaadhsiiyaa maxaa yeele tacriifka ashaga iyo alifka iyo laamkaasi waa liljinsi qaadiga dee kanima waa qaadigii uun ayuunbu ka dhigan yahay amaa markuu dhaaranayaybu muu tacriifinay wuxuu yihi laa ra'aa munka ilaa rafacahu ilaa qaadin ila alqaadi halkuu markii hore ka yidhi ayuu ilaa qaadin yidhi barra bikulli qaadin wuxuu ninkaasi ku baarnimasay qaadi kasta ou gaadhsiiyey meeshuu doonaba ha jooga hadduu qaadigas ka sacuudiga xataa hadduu gaadhsiiyo yani ismu lqaadibnimaa dee ku rumoobaya aw ila alqaadi fulan wuxu uhi ninkaa qaadi hebel la yidhaha kaasaa caadilehe inaan gaadhsiiyo ayaa igu wallahi bu faraahu munkarkii buu dabeedna arkay uma intaa dee anuu u kor yeelin baa cusila qaadigii baa la casilo meeshaa laga eri hebel baanu yidhi markii hore wuu magacaabay bal magacowganaa la eegi muxuu la jiray fa ina waa hadduu niyeeyey maadaama qaadiyan wallaahi waan u kor yeelay inta uu qaadiyahay hadduu saa ula jeeday xanife wuu dembaabi hadduu munkarkii arkay oo waa amkanahu u suurto galay rafcu inuu kor yeelo fatarakahu uu koryeelkii iska daayey intuu qaadi yahay hadduu ula jeeday oo munkarkii u arkay oo ay u suurto gashay inuu gaarsiiyu gaarsiin waayo dee ninkaasi dhaartiisi waa ku dembaabi wa ilaa haddii kale oo dee uma suurto gelin in amkanadaas ay daba socotaa wa ilaa haddaanay u suurto gelin inuu kor yeelaa fa ka mukrahinkii la qasbay oo kale uu la mid noqonaya oo adarku waa cadamulxens inaan dembaabi jirin wey wain lam yanwi haddaanu niyoon maadaama qaadiyan intuu qaadi yahay baanu kor yeelay haddaanu niyoonna uu magaciisa un qabsadayna barra wuxuu ee isaga lacan waxaan haddaanu niyoonin intuu qaadi yahay una isagaasun baan gaadhsiin hadduu ku dhaartay barra ninkaasi dhaartiisa wuxuu kaga baxayaa birafci ilayhi inuu kor yeelo bacda casli xataa isagoo la casilo oo gurigiisii jooga ayuunbuu dee gaadhsiin isagu saasunbuu dhaarta kaga fakanayaa si kalu kaga fakanaya ma jiro ila isagaa cayimo magaciisa soo qaaday wallahu aclam faslun fi lxalfi ala an laa yafcala kada waxaynu ku soo dhex jirnay axkaamtii ay lahayd dhaaruhu waxaa halkan nooga hadlayaa sheekhu isagoo ku dhaartay qofku inaan waxaa samaynaynin xalafa idaa xalafa marka uu dhaarto qofkii laa yabiicu in aanu iibinaynin aw ama laa yashtarii inaanu iibsanaynin facaqada linafsihi nafdiisa dabeetana uu gunto iibkii ama shirihii aw gayrihi ama gayrkii u gunto xanita wuu dembaabayaa walaa yaxnathu ku dembaabi maayo bicaqdi wakiilihi lahu wakiilkiisi hadduu u caqdi u gunto kuma dembaabayo waxau sheekhu yidhi hadduu shaksi dhaarto inaanu iibinaynin ama inaanu iibsanaynin buu ku dhaartay waanu idlaaqayo markaa wax kale kuma xidhine sidaasoo mudlaqa buu yidhi facaqada linafsihi kan nafdiisii ayuu u guntoo dee waxbuu iibiyey ama iibsado nafdiisii ayuu iibiyey aw gayrihi ama gayrkii ayuu wilaayo ama wakaale ugu iibiyey ama ugu iibiyey ugu yacni shiray xanife wuu dembaabayaa intaasoo masaleba haddaan qabanno saxiix haddaynu qabanno maxaa yeelay dee marka uu ka dhaartay inuu wax iibiyo ama iibsado ee isagii uu nafdiisii iibkii ama iibsigii u sameeyey dee falkii uu ka dhaartay buu isagii la yimi markanuu kayrkii dee wakaalo ama wilaayo ugu iibiyey taana lafdiga idlaaqiisa ayaa isna shamlinayoo keenaya inaanu iibinin iibsaninna taase waxay keenaysaa inuu nafdiisa waxa u qabta iyo inuu cid kale u qabto labadaba walaa yaxnathu laakiin ku dembaabi maayo bicaqdi wakiilihi lahu hadduu wakiilkiisii u iibiyo oo u caqdiyo hadduu wakiilkiisii u guntoo shayguu ka dhaartay iibintiisa uu wakiilkiisii iibiyo ama shayguu ka dhaartay inaanu iibsanaynin wakiilkiisii u soo iibiyo taas iyada kuma dembaabayo dhaartii kama jabayso maxaa yeelay isagii dee caqdigan muu gelin isaga ayuun baana ka dhaartay nafdiisa ayuun baana dhaarti ku dhacayso isagiina muu samaynin aw ama laa yuzawiju inaanu gurinaynin ayuu ka dhaartay aw laa yutalliqu inaanu furaynin aw laa yactiqu ama inaanu xoraynin aw laa yadribu inaanu garaacaynin fa wakala man qof ayuu wakaashay facalahu sameeyey laa yaxnatu kaana ku dembaabi maayo ilaa an yuriida inuu u jeedo mooyaane an laa yafcala inaanu samaynin huwa isaga walaa gayruhu iyo kayrkii tooran inaanay samaynin inuu u jeedo mooyaane aw laa yankixu inaanu guursanaynin ayuu ka dhaartay inaanu guursanayn buu ku dhaartay xanifa wuxuu ku dembaabayaa bicaqdi wakiilihi lahu wakiilkiisii oo isaga guntay laa biqabuulihi qabuulihi aqbalidiisa wa isagu ligayrihu aqbalay taas ayada kuma dembaabayo waxau sheekhu yihi hadduu qofkii ku dhaarto laa yuzawiju inaanu guurinayn wallahi inaanan guurinayn bu aw laa yualiiqu inaanu furayn bu kudha arto wala inaana furayn bu aw laa yactiqu inaanu xoraynaynin masalan addoonkaasi u aw laa yadribu ama inaanu garaacaynin waxyaalaha noocaasa ayuu ka dhaartay fawakala man facalahu wixii buu dabeedna u wakaashay cid samaysa war hebelow samee buu yidhi adaan ku wakiishe laa yaxnadu ku dembaabi maayo masaladaasoo dhaarti kaga jabi mayso maxaa yeelay walow xataa qofka wakiilkii hadduu goobjooggiisa ku sameeyo iyo amarkiisa kuma dembaabayo dhaartiisa ku jabi mayso oo dee ilan wuxuu qofkani ka dhaartay waxa inaanu isagu samaynayn manuu samaynin waxa inaanu samaynayn buu ku dhaartayoo manuu samaynin cid kalaa samaysa ilaa an yuriida inuu ula jeedo mooyaane an laa yafcala huwa walaa hayru markuu leeyahay wallaahi inaanan waxaa samaynaynin in ujeeddadiisu ay tahay mooyaane inaan isaga iyo kayrkii toona samaynin hayrun bimacnaa amre marka hadduu wakiilkiisa sidaa sameeyo dee wuu ku dembaabi mar hadduu isaga iyo cid kale oo ka socotaa toona inaanay qabanin uu niyeysnaa wuu ku dembaabi ama wuxuu ku dhaartay laa yankixu inaanu guursanaynin dabeetana gabadh buu doonay markaasuu wakiil u xil saartay u uhi iisoo aqbal hebelow xanita bicaqdi wakiilihi lahu hadduu wakiilkaasi u gunto oo u soo aqbalo wuu ku dembaabayaa laa biqabuulihi huwa kii laakiin ka dhaartay guursiga hadduu ligayrihi u aqbalo taas iyada ku dembaabi maayo oo marka uu yidhi guursan maayo waxaan nidhi hadduu wakiil u samaysto wakiilkaasi usoo aqbalo wuu ku dembaabayaa haddiise isagii uu cid kale u aqbalay isagii inaanu guursanaynin ku dhaartay hadduu cid kale u aqbalo oo zawj kale wax guursanaya uu wakiisho kuma dembaabayo marka waxaa la leeyahay wakiilku xagga nikaaxa waa safiirun max waa safiir markaa badax tirin weyn isagu sidaa daraaddeed baa ka muwakilkaa in la magacaaba ay waajib tahay qabiltu zawaajahaa lahu guurkeedii waan u aqbalay inuu yidhaahdo ayaa laga maarmaan haddii kaloonu lowdaa odhanin maba guntamayo waa inu yidhaha qabiltu zawaajaha lahu marka waa safiir maxdiya ow ama laa yabiicu inaanu iibinaynin buu ku dhaartay maala zaydin ninkaa la yidhaha zayd maalkiisa fabaacahu biidni buu ku yidhi xaniisa waa dembaabaya wailaa haddii kale falaa maya ma dembaabayo nin buu show dilaaliyo wuxuu ahaayo dee waxbaa ka soo maray dilaal xumo iyo waxbaa ka soo mara oo markaasaa wuxuu ku dhaartay laa yabiicu maala zaydin walla inaan maal dambu leeya laygu qabanayn buuri fabaacahu biidni dabeedna ninkii unbaa dee busaariyax ugu dhacday mooyse soo laba rogayo shay uu leeyahay maal uu leeyahay uu biidnihi ogolaanshihiisii ayuu ku iibiyey ninkii zayd oo ogolaaday ayuu ku iibiyey xaniise waa dembaabayaa oo dhaartiisii qofkaasi wuu jebiyey maxaa yeelay wixii uu ka dhaartay oo ah ninkaa xoolihiisa inuu iibiyo ayuu sameeyey wa ilaa haddii kale oona iyadoona cidina u idminin hadduu iska qaato oo uu iibiyo falaa ku dembaabi maayo markaasoo iibkanaba iib faasida ah mar haddaanu qofkii lahaa u wakiilanoo odhan waxaa ii soo iibi waataynu kitaabulbayc kusoo maro fuduuli baa la yidhaahdaa oo iibkiisu ma ansaxayo markaa dee iib ansaxay waa isaw kan wax iibiye wax faasaxay la odhan maayo e iibkii baan iib saxiixa ahayn had iyo gooraana halkan waxaa dhaha mutlaqu lxalfi cala alcuquud yunzalu cala saxiixi minhaa mar haddii cuquudan laga dhaarto oo si mutlaqa cuquudda looga dhaarto waxaa lagu dejiyaa un dhaartaa keeda saxiixa ee keeda faasidka ah kuma dhaco aw laa yahabu inaanu hibaynaynbu ku dhaarto lahu ninkaa zayd aanu hibaynaynin fa awjaba lahu dee waa u ijaabo waa sii falam yaqbal mu aqbalin lam yaxris ma dambaabayo kadaa in qabila hadduu aqbalo walam yaqbid aanu gacanta ku dhiginna ayana waa lamid fila saxiix haddaan qaban waxanatu wuu ku dambaabi bicumra iyo ruqba wa sadaqatin iyo sadaqadii laa icaaratin ammaanaysiintii wa wasiyatin dardaarankii waqfin maayo aw laa yatasadaqu buu ku dhaartay lam yaxris bihibatin ku dambaabi maayo fila saxiix haddaan qaban wuxuu sheeku leeyahay nin baa ku dhaartay war ninkaa wax sii baa layin war ninka saaxiib baa idan maad wuxuu hibaysid waa yar haysataa laa yahabu lahu xalafa an laa laa yahabu lahu wuxuu ku dhaartay inuu wallahi inaan waxba u hibaynaynoo siinayn dabeedna wuxuu iska bedeleyba fa awjaba lahu hibadiibuu u iijaabiyo waar dee waxaa wahabtu laka buuri waan ku hibay falam yaqbal kii kale yidhi waxba kama doo- ma aqbalayo dooni maayo hibadaadii aad ka dhaaranaysa soo maaha lam yaxnas ninkii ku dhaartay inaanu ninkaa wuxu hibaynaynin ku dambaabi maayo masaladaa maxaa yeelay hibadii dee may dhammaystirmin oo hibo waxay noqon lahayd dee marka ninkan kalena uu ka aqbalo inaan u hibaynayn buu yidhi sow maaha dee waa kale u hibayo laga aqbaliyo oo hiba meeshii kama soo bixin baa markaa meesha taala hiba meeshii kamay soo bixin wakadaa in qabila hadduu hibadii aqbalana waa walam yaqbid laakiin aanu gacanta ku dhigin hadduu hibadii ninkii aqbalana ase gacanta ku dhigin isna ku dambaabi maayo filasax haddaan qabanno oo dee hibadu waxay keenaysaa in milkigii la raro oo ninkan inta laga wareejiyo kii kale loo wareejiyo welina lama helin wayaxnadu waxaa kaluu ku dambaabayaa bicumra waruqba qofkii yidhi wallahi inaanan hibaynaynin hadduu noocii cumrada loodhan jiray ama ruqbada loodhan jiray uu wuxu siiyo iyana waa ku dambaabaya dee kitaabulbayc ama kitaabulhiba ayaynu kusoo marnayoo waa ninka odhaa shayga waan ku cumri siiyey macnaha haddaad hortay dhimatana dee adiga iyo warataada ayaa leh waan ku qoor siiyeyna macnaheedu waxay ruqbaaduna haddii aad hortay dhimato way isoo noqonaysaa shaygan ayay ahayd markaa labadaa qaab ee hibada noocyadeeda ka mid a hadduu sameeyana ayadana waa ku dambaabayaa wa sadaqatin sadaqadiina ayana wuu ku dambaabayaa tadawuc ahay iyo dee hadiyadii maqbuuda ah iyana gacanta lagu kala dhigay maxaa yihaha waa anwac khaasa min alhiba waa noocyo gaara oo hibada ka mid a ma hadday sadaqada iyo hadiyada iyo laakiin sadaqada waajibadaa ku dambaabaya si dayn uu dee masalan bixinayu siiye oo kale walaa icaaratin waxa kaloonu ku dambaabaynin qofkii hibada ka dhaartay hadduu qofkii wax ammaanaysay ama u martigeliyo wasiyatin hadduu wuxu dardaarmo wawaqfin hadduu shaygii markaa ku waqfo intaasoo dhan qofkii hibada ka dhaartay kuma dambaabayo dhaartiisu kuma jabayso maxaa yeelay caariyada dee wax milkiya kuma le qofkiga waa ammaanadaasu wasiyadana dee intuu dhintay dabadeed ayaan la milkinayaa maydkana dee ma dambaabo waqafkana dee milkigeeda ilaahay ayay usugnaatayba aw laa yatasadaqu xalafa laa yatasadaqu wuxuu ku dhaartay inaanu sadaqadaysanaynin lam yaxlad bihibatin fi lasr isagoo yidhi wallahi inaanan sadaqa bixinaynin dee hadduu hibo bixiyo oo uu qof markaa wuxu hibeeyo taayada kuma dambaabayo maxaa yeele hibada ayaa ka canhun sadaqada taaniguna wuxuu leeya wuu ku dambaabaya aw laa yaakulu inaanu cunayn buu ku dhaartay طacaaman raashin ishtaraahu zaydu ninka hebel la yidhaha soo ibsay lam yaxnas ku dambaabi maayo bima ishtaraahu maca gayri wuxuu zayd cid kale la iibsaday wakadaa low qaala hadduu yidhahdana waa la mid min طacaamin ishtaraahu zaydun fi lasr cunto uu hebel iibsaday ina waxba ka cuni maayo yaxnas wuxuu ku dambaabay bima ishtaraahu salama wuxuu salam ka iibsaday waxau sheekhu yidhi haddii oo qof ku dhaarto inaanu cunaynin طacaaman ishtaraahu zayd ninkaa zayd la yidhaha raashin uu soo iibsaday ninkaa hebel la yidhahdaa raashin uu soo iibsaday afkaa saari maayo oo walluu ku maray lam yaxnas bima ishtaraahu maca gayrihi kuma dembaabayo haddii uu cuno raashin ay zaydkii uu ka dhaartay wixiisa uu iibsadayo iyo mid kale waxay wada iibsadeen hadduu ka cuno lam yaxnas ku dembaabi maayo bima ishtaraahu wuxuu iibsaday zayd maca hayrihi cid kale uu la iibsaday maxaa yeelay qeyb kastoo raashinka ka mid a dee zayd lama gaar aha iibsigiisa ee way wada iibsadeen bima ishtaraahu maca hayrihi wakadaa low qaala hadduu yidhaahdana waa la mid cuni maaya min طacaamin ishtaraahu zaydun raashin uu zayd iibsaday waxba ka cuni maayo kaasina ma cunaya kana waxba ka cuni maayo isna ku dambaab maayo fila saxix haddaan qabanno maxaa yeelay dee iibkiisa dee isagu kuma wada gaar aha wayaxnasu bima ishtaraahu salama laakiin wuxuu ku dambaabi zayd wuxuu ku iibsaday salamnimo salamnimo wuxuu ku iibsaday ayada wuu ku dambaabayaa hale waa nooc iibsiga ka mid a dee salamku walow ikhtalaata hadduu ku darsamo ma shtaraahu ninkaa zayd lahay wuxuu soo iibsaday bimushtaraa gayrihi cid kale waxay iibsatay buu ku darsay lam yaxnas ku dambaabi maayo xataa yatayaqana ilaa uu yaqiinsado aklahu inuu ka cunay min maalihi aw laa yadkulu daaran inaanu gelayn buu ku dhaartay ishtarahaa zaydu ninka zayd la yidhaah uu iibsaday lam yaxnad ku dembaabi maaye bidaarin akhadahaa bishufca daaru shufca ku qaatay cabdisheekhu leeyahay ninkii uu yidhi wuxuu iibsaday cuni maayo ayaa ikhtalada mashtaraahu ninka hebel la yidhaayo raashinka uu iibsaday ka dhaartay raashinkiisi baa wuxuu ku darsaday bimushtaraa hayri raashin cid kale iibsatay ayay isku qaldameen oo halka isku mulaaqmeen waa la isku miisayba lam yaxnad horta ku dembaabi maayo hadduu cuno raashinkaa la isku daray ee kii ninkuu ka dhaartay wiciisa iyo kaa kale ay wada leeyihiina la isku daray isku qaldamay ku dembaabi maayo xataa yatayaqana ilaa uu hubsado aklahu min maali inuu maalkii ninka zayd la yidhahda ka cunay ilaa uu xaqisaday inuu wuxuu zayd leeyahay uu ka cunay ku dembaabi maayo markaa bimushtaraa kayrihidana waxba inuu wuxuu kaloo lasoo ibsaday yahay shardi maahee milkii qof kale leeyahay unbaa looga jeedaa waxba iibsigaasi qayd maaha amaa wuxuu ku dhaartay laa yadkhulu daaran ishtaraaha zayd in aanu gelaynin daar uu ninka zayd la yidhahdaa iibsaday ninka zayd la yidhahda daaruu iibsaday inaanu gelaynin ayuu ku dhaartay lam yaxnad ku dembaami maayo bidaarin akhadahaa bishufca daar uu shufco ku qaatay kuma dembaabayo ninkaa hebel daaruu iibsaday geli maayo buu ihi ka dhaartay dee ninkan hebel la yidhaahdo ayaa dabeetana ku qaatay shufco weli waa shufcatuljiwaarkii dee ilan shufcadan kale shaaficiyadu sugaysay shay la wada leeyahay bay haydeen imika waa shufcatuljiwaarkii marka laba reeroo jaar ahaabaa dee qola reer gurigoodii iibisay markaa lacagtii buu celiyo gurigiibuu shubco ku wada qaatay taasi markaas dee la odhan maayo waa shiro xaqiiqiya lama odhanayo iyada oo xagga wadciga xagga curfigaba way isku yar khilaafsan yihin oo taa shubcada lagu qaatay waa shiro xukmi a baa la leeyahay waa iibsi xagga xukmigaahune xaqiiqi maaha baa la leeyahay saa daraaddeed ba hadduu shufco ugu qaato aan ugu dambaabayn wallahu aclam kitaabu nadri nadarka waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay marka nadarka luqa ahaan waxaa la yidhaha alwacdu bikhayrin aw shar waa yabooh ama ballanqaad khayr ama shar qofku u yabooho xagga sharci ahaanna waxaa la yidhi wuu ka yar khaasan yahay uun kaa luqadoo alwacdu bikhayrin khaasa baa la yidhaahdaa waa qofka oo yabaa ama ballan qaada khayr culamada qaarkoodna waxaa dhahay iltisaamu qurbatin lam tatacayan waxaa nadar la yidhaahdaa waa qofka oo isa saara shay ilaahay loogu dhowaanayo oo aan waajib hore u ahayn markaa sheekhu ama fuqahadu inta badan waxay isku xigsiiyaan aymaan iyo nuduur maxaa yeelay mid kasta waa caqdi iyo guni ama heshiis uu qofku nafdiisa la gelayo oo uu ku adkaynayo waxa uu isku waajibiyey mid kalena way wadaagaan oo xagga kafaaradana kafaaratu nadarku waa kafaaratulyamiinuun markaa waxa u asala aayad qur'aaniya ilaahay ayadu leey waliyuufuu nuduurahum ha oofiyaan nadariyaalkooda ayaddii kale dadka wanaagsanaa laga lagu tilmaamo yuufuuna binnadir waxay oofinayaan nadarka iyo xadiid fara badan oo rasuulku sala alla alay slam xadiidka bukhaari uu ka mid yahay man nadara an yutica allaha falyutichu qofka ku nadara ilaahay inuu ateeco ha ateeco waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi qofka ku nadara ilahay inuu caasiyaana yuu caasiin iyo xadiid kaloo muslimku leeyaho laa nadra fii macsiyati illaahi nadar kama guntamayo wax ilaahay lagu caasinayo walaa fii ma laa yemliku ibnu aadam iyo waxaanu ibnu aadam milkisnayn midnaba nadar ku guntami maayo huwa nadar wa huwa nadarkii haddaba darbaani waa laba qaybood nadru lajaaj nadarkaa muranka iyo dooda ku yimaada kain kallamtuhu haddii aan la hadlaba weeye falilaahi calaya cidqun aw soomun ilaahay wuxuu igu leeyahay xorayn ama soom wa fiihi kafaaratu yamiin kafaaratu yamiin baa ku sugan wa fiihi qowlina maltazama waxa uu islaazimiyey wa fiihi qowlina yumaa shaa kooda uu doono ayaa ku waajibaya qultu waxaa dhi nawawi haddaanay ahaaliduka saddexaad baa adhar u xoog badan warajaxahu alciraaqiyuuna culimmada madhabka kuwooda reer ciraaqna sidaas ayay rajaceen wallahu aclam waxa uu sheekhu yidhi nadarku waa laba qaybood nadru lajaaj iyo nadru tabarur baa la yidhaahdaa markaa kii hore ayuu inoo soo horeysiyey wuxu uhi mid waa nadru lajaaj lajaajguna dee waxa weeye waa doodii iyo murankii marka waa nadarkaa dee muranka iyo dooda dhexdeeda imanaya oo xilli cadha ayuu inta badan dhacaa yemiin lajaajna waa la yidhaha yemiin lqadabna waa la yidhaha iyo nadru lqalaq iyo yemiin lqalaq iyo macnaha waxaana looga jeedaa nadru lajaajka wuxuu marayaa halkii dhaartu mari jirtay oo qofka nadrayaa waxay ujeeddadiisu tahay inuu nafdiisa wax kaga joojiyo ama cid kale inuu wax kaga joojiyo ama inuu ku booriyo ama inuu war ku xaqiijiyo ama cadho isagoo wax isa saaraya waa maxay misaalaaan wuxuu leeyahay wuxuu yidhi in kallamtu haddaan la hadlo ninkaa haddaan juuq u idhaahdo maxaaba igu wati bui haddaan juuq damo falilaahi calay ilaahay waxa uu igu leeyahay oo guudkayga macnaa nadar ahaan u saaray cidku inaan masalan waxoreeyo ow sooman ama inaan ama inaan sadaqa kala bixiyo ama inaan salaad tukado saasay wili wa fiihi haddaba nadarkaa marka uu qofku sidaa yidhaahdo wixii mucallaqu calayhiga ahaa yuu ku xidhay inaan la helo masalan haddaan la hadla hadalkii baa la helay kafaaratu yamiinin dhaar kafaaradeed ayaa lagu leeyahay qofka maxaa rasuulku sala alla alay slm wuxu lehy xadiid saxiixa kafaaratu nadri kafaaratu yamiin dhaarta kafaaradeedu waxaan waxaan leeyahay nadarka kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta un qowlna wuxuu leeyahay ma yejibu cala annaadiri qofkaa nadray waxaa ku waajibaya maltazama waxa uu islaasimiyey ee uhi waxaasaa laygu leeyahay haddii waxaas aan samayo wixiin baa ku waajiba buu leeyahy maxaa le xadiid ayaa wuxuu ahaa man nadara wa sammaa fa calayhi maa sammaa qofka nadara ee wax magacaaba waxa u magacaaba un baa lagu leeyahy qowlna wuxuu leeyahay ayuhumaa labadaa arrin waxaa islaazimiye iyo kafaarada yejibu wax waajiba ayuhumaa kuwada shaa uu doono ka uu doono ayaa waajibaya kolba isagoo isagaa door u lahoo ku doonuu samayn karaa inuu wuxuu magacaabay sameeyey iyo inuu kafaaratu yimiin sameeyey labadaba door ayuu leeyahay nawaawina wuxuu yidhi qultu waxaan ihi haadaa hada taalidu qowlkan saddexaad ayaa adharu xoog warajaxahu lciraaqiyuun marka culimmada madhabka shaaficiyintooda reer ciraaqna sidaas ayay rajaxeen wallahu aclam maxaa yeelay dee waxay leeyihiin nadarkii wuxuu ka shabbahaa xagga islaasiminta qurbada xaggan dhaartana wuxuu ka shabbaha xaggan waxaanuu dee iskaga joojinayo dee labadii waxay waajibinayeenna lama wada sugi karo lamana wada cadili kara in la doorgeliyo ayaa markaa fiicnaatay bay yidhahdeen walow qaala hadduu idhaha in dakhaltu haddaan galo fa calaya kafaaratu yamiin baa lagu leey o nadrin ama kafaaratu nadrin lazimahu kafaaratun baa ku waajibaysa bidukuuli gelidda waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo qof baa yidhi haddaan gala daartaa fa calaya kafaaratu yamiin aw kafaarati nadr waxaa laygu leeyahay kafaaratu yamiin ama kafaaratu nadr baa laygu leeyahay buuli lazimathu qofkaa waxaa ku waajibaysa kafaaratun bidukuul marka uu meeshaa galo ayay kafaara ku waajibaysaa markaa haddaan galadaa kafaaratu yamiin baa laygu leeyahay dee ayada waa itifaaqoo xukunkaa dhaartaa la qalibaya tan kalena dee xadiidkii muslim ayaa tilmaamayey ee aynu soo marnay kafaarada nadarku inay kafaaratu yamiin tahay kafaarada nadarku waa kafaaratu yamiin wa nadru tabarur nooca labadna nadru tabarur baa la yidhaahdaa bian yaltazima waa inuu islaazimiyaa qurbatan wax ilaahay loogu dhowaanayo in xadadat hadday u soo darrada nicmatun ow dahabad ama ay tagta niqmatun dhibaato ka in shufiya haddii la shaafiyo mariidii kayga xanuunsanaya falilaahi calay ilaahay wuxuu igu leeyay oo fa calaya kadaa sidaas ayaa guudkayga ahaatay fayalzamuhu daalika waa ku laazimaya idaa xasala almucallaqu calayhi marka uu xasilo ee leela sheegaa lagu xidhay wain lam yucalliqu bishayin haddaan waxba ku xurin kalilaahi calaya sawman baa laygu leeyay lazimahu fi ladhaar waa ku waajibaya wuxuu sheekhu leeyahay nadarka waa tani waa laba qaybood oo nadru lajaaj iyo nadru tabarur kana waa qaybtii labada waa nadru tabarur baa la yidhahdaa macnaha waa nadar uu qofku tabar waa tafacula min albiri waa uu samafal ku doonayo biri ku doonayo samafal iyo ilaahay gu dhawaasho ayuu kaga doonayaa marka haddii uu mucallaq yahayna oo masalan wax lagu xidhayna dee waxaa la yidhahdaa nadrulmujaazaat baa la yidhahdaa haddii kalena waxba ku xidhnayna waa nadru tabarun isaga laakiin kan wax lagu xidhay nadrulmujaazaat ayaa gaar isaga loo sii yidhaahdaa waxau sheekhu yidhi misaalkiisuna waxa weeye bian yaltazima waa inuu qofka nadraya isku laazimiyo dusha iska saaro qurbatan waxa ilaahay loogu dhowaanayo in xadaat niqma nicma haddii ay u soo darido wax nimcaahoo wanaagsan aw dahabad niqma ama dhibaata ay ka tagto ilaahay ka faydo ama gees mariyo ow qofku islaazimiyo wax qurbo ilaahay ugu dhowaanayo masalan wuxu uhi kain shufiya mariidii haddii la shaafiyo qofkaa iga xanuunsa hadduu ilaahay ii shaafiyo falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahy ow facalaya kada ama waxaa laygu leeyahy waxa masalan sadaquu sheegay soom buu sheegay kaas ayaa la yidhaha nadru tabarurka fayalzamuhu dalik waxa uu isku laazimiyey waa ku waajibaya markaa idaa xasala almucallaqu calayhi marka wixii lagu xidhay la helo ee masalan qofkii oo kale ilaahay u shaafiyo ama balaayada ilahu balaayada ilah cudurkaa haddaad magaaladaas oo iga badbaadiso ilahu haddaad waxaa iga dudo yacni siyaalahaasoo kale ayuu yidhi wixii markaas lagu xidhay ee ama helidiisa uu ku xidhayo ama ka dafcoonkiisa marka la helo wixii baa ku waajibaya isna u isa saaray ee uu ku nadray wa ufuu bicahdi illaahi idaa caahadtum ilaahay baa yidhi oofiya ilaahay ballankiisa markaa ballan qaadaan wa minhu man caahad allah qolya aan marka cadiyo ballankoodii aan oofininna dee ilaahay waa ku ceebay man nadara an yuiica allah falyuichu rasuulkuna wuxu uhi qofka ku nadra ilaahay inuu aeeco de ha aeeco wain lam yucalliqu bishayin haddaba haddaanu waxba ku xidhin naadiirku waxba kuma xidhinee kalilaahi unbuu yidhi calaya som ilaahay soom buu igu leeyahy aw xaj aw kayra dalik buu igu leeyahay buuy laazimahu waxa uu islaazimiye ayaa ku waajibaya fi ladhari haddaan qabanin qowlka xooga badan mar hadduu qofkiisa saaru yihi waxaasaa ilaahay igu leeyahay inaan intaas ora inaan sadaqadaa bixiya ilaahay igu leeyahay waajib bay ku noqonaysaa taanigu wuxuu leeyahay adhar ka hor jeeda mar haddaan meesha ciwad jirin waxba ku waajibi maya walaa yasixu ma ansaxayo nadru macsiyatin macsiya nadarkeed ma ansaxayo walaa waajibin shay waajibana nadarkiisu ma ansaxayo waxau sheekhu yidhi nadarka macsiyada ahi ma ansaxayo masalan dilkii iyo zinadii iyo khamri cabkii ilaahay wuxuuna igu leeyahay inaan wax dilo inaan zinaysto inaan khamri cabo kaasi ma bannaano oo ma ansaxayo laa nadra fii macsiyati illahi tacaala ilaahay macsiyadiisa nadar kama guntamo muslim baa wariyey xadiidkii bukhaarina waxaa man nadara an yuiica allah falyuichu qofka ku nadray ilaahay inuu aeeco ha aeeco waman nadara an yacsiya allah fala yacsi qofka ku nadray ilahay inuu caasiyana yuu caasi kaasi waa nadarkii macsiyada ahaayo waxba ka guntami maayaan walaa yasixu nadru waajibin shay waajib ah oo wujuub cayniya ah inuu qofku ku nadraana waxba ka guntami maayaan ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan salaada subax tukado dee ma gunta iyo duhur inaan tukado markaas kaa kama guntamayo wax nadar la yidhahdaayo dee shaygani sharciga waajibintiisa ayuu bilow ahaanba ugu waajibay markaa iskasi waajibintan isagu isku sii waajibinaya wax macno leeday ma jirto walow nadara hadduu ku nadaro ficla mubaaxin shay mubaaxa samayntii aw tarkow ama ka tegiddiisa lam yalzamhu ku waajibi maayo laakiin in khaalafa hadduu khilaafo lazimahu kafaaratu yamiin ayaa lagu leeyahay cala almurajaxi sida la xoojiyey haddaan qabanno wuxuu sheekhu yidhi hadduu ku nadro shay mubaaxa inuu sameeyo alla wuxuu igu leeyahay inaan beriis cuno ama inaan seexdo aw tarka ama ka tegidisha la wuxuu ku leey inaan xalwadafka saarin lam yalzamhu ku laazimay ficilka iyo tarkigaasi toona waxa inuu sameeyana kuma waajibse waxa uu kala nadray inuu inuu inuu ka tagaana waajib ku noqon mayso maxaa yeelay xadiis abu daawud uu warinayo iyo imaamu axmed iyo baa wuxuu ahaa laa nadra ilaa fiima btuqiya bihi wajhu llahi tacaala nadar kuma guntamo wax dee ilaahay wejigiisa lagu doono mooyaane cunidaada iyo cabiddaada iyo seexashadaada waxba ilaahay uguma jiraan markaa ku guntami maayo xadiidkii bukhaari baa isna u daliila ibnu cabbaas laga warinayay ee yidhi waktigii rasuulka khudbaynayay ayaa u arkay nin cadceedda dul taa cadceedda taagan markaasuu weydiiyey markaasaa waxaa dhan yaa rasuulalah hadaa abu israa'iil waa ninkii abu israa'iil la odhan jiray wuxuu ku nadaray inuu soomo inaanu fadhiisan inaanu hadhaysan inaanu hadlin intaasu israaciyey bu yidhi waar fara buu yidhi ha iska hadlo hadhna ha iskagalo milicdan ha iskaga dhaqaaq hana iska fadhiiso waliyutima sawmahu soomkiisana ha iska dhammaystirta buuhi markaa soomkii nadarkiisi waa guntawaysi waa qurbu laakiin wixii kale in waxba ku tacalluqayn waar ha iskaga baxa bu yidhi waxaas laakiin waxau sheeku uhi laakiin in khaalafa haddii uu khilaafo macnaha wixii uu yidhi uu ku nadaray cuniddii iyo cabiddii ama wixii ka tegiddeeda hadduu khilaafo oo wuxu yidhi waan samaynayaana samayn waayo wixii uu yidhi ma samaynayana uu sameeyo in khaalafa lazima kafaaratu yamiin baa kuwa jacala almurajaxi sida qowlka la rajax yeele madhabku uu qabo maxaa yeele waa nadar oon ilaahay macsiyadiisa ahaynoo dee kafaara ayaa ka sugnaanaysa laakiin rawdaha iyo dee majmuuca iyo waxa uu ku rajaxaya nawowgu inaan kafaara jirin oo licadami inciqaadihi dee wax guntamayba maaha ayay leeyihin walow nadara hadduu ku nadro sawma ayaamin maalmo soomkood nudiba waxaa la sunneeya tacjiiluhaa dedejinteeda ayaa la sunneeya fain qayada haddii uu ku dabro bitafriiqin ow muwaalaatin wajaba waa waajibay wailaa haddii kale jaaza waa iska bannaan yahay waxau sheekhu leeyahay qof ayaa wuxuu ku nadray sawma ayaamin maalmo inu soomo ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan shan cisho soomo buuli nudiba tacjiiluhaa waxaa la sunneeyaa inuu dedejiyo maxaa yeelay si ay dee waxaan ila wax ku waajibay wayn shanta cisho soomkooda wax ku waajibe si uu dummadiisa u beriyeelu u faaruqiyo inuu dedejiyo ayaa wanaagsan fain qayada haddaba hadduu ku xidho nadarkaa soomka maalmaha masalan shantaa cisho bitafriiqin ow muwaalaatin wuxuu ku xidhay kala kaxayn ama isu isxidhiidhin masalan wuxuu ihi ilaahay wuxuu igu leeyahy shan cishoo israacsan inaan soomo ama shan cishoo kala tagsanoo maalmo u dhexeeyaan markaa wajaba waxa uu sidaa qaabkaa ugu nadray unba u waajibaya wajaba wuu waajibaya markaa tafriiqii ama muwaalaadkii hadduu muwaalaad iyo xidhiidhin ku nadrayna xidhiidhintiiba waajibaysa hadduu tafriiq ku nadrayna tafriiqii wailaa haddii kaloonu ku qaydin tafriiq iyo muwaalaad midnaba ilaahay wuxuu igu leeyahay shan cisho inaan soomo oo xidhiidhsanna ma odhan kala tagsanna ma odhanin jaaza waa bannaan yahay tafriiq iyo muwaalaadkiiba inuu shan xidhiidhsan soomo iyo inuu shan kala tagsan sooma intuba waa bannaanta dee idlaaqu siduu keenaya ayuunbaa lagu camalfalayaa idlaaqu dee sidaasuu keenaya ow nadara ama wuxuu ku nadaray sanatan mucayanatan sanad mucayana taamahaa sanadii wuu soomi wa aftara alciida watashriiqa na waa afuri wasaama ramadaanana canu buu ka soomi walaa qadaa qadana lagumale wain aftarat bixaydin wa nifaasin wajbalqadaa baa waajibaya fi ladhari qultu waxaan nawawi haddana iladharu laa yujiibu ma waajibay wabiqataca aljumhuur sidaas ayay jumhuurkuna gooyeen wallahu aclam ee wain aftara yowman bilaa cudrin wajaba qadahu baa waajibaya walaa yajibu istinaafu sanati wajma fain sharada tataabuca wajaba fi lasaxi asaxdan qabana waa waajibaya waxau sheekhu leeyahay hadduu qofkii ku nadro sanad mucayana inuu nadro sanad la cayimay sanadkaa labada kun iyo shanta buuri ama sanad dee berri ka bilaabma buuri sano mucayana ah oo la cayimay ayuu ku nadarsan saamahaa hortu sanadii wuu soomi haddaba dee sanadii waxaa ku dhex jira dee bishii rabadaan oo sideedaba waajiba iyadu ahay waxaa jira ayaama aan la soomin maxaa la yeeli sanadna waa kana uu qabsaday hortu sanadii wuu bilaabay oo wuu waday wa aftara alciida labada maalmo ciidulfitri iyo ciiduladxada wuu soomi wa tashriiqa iyo saddexda arafada ka dambeeya ee mutashriiqa la yidhaahdo maxaa yeelay dee shantaasi hayru qaabilin lisum iyagu sooma aqbalayaan ciidaya iyo mutashriiqu sooma aqbalaan wa saama ramadaana canhu can ramadaana bishii ramadaana rabadaanteedii xaggeedu ka soomayaa wa saama ramadaana ramadaanna wuxuu ka soomayaa canhu can ramadaana ramadaantii maxaa yidhahdeen waxaan ramadaan ahayn ma aqbalayso bishaa sideeda waajibku waa nadarkii baan ka soomaya ramadaan xaggeeda tee ramadaantana waan qalday ma ansaxayo walaa qadaa'a waxa qadaa'ana ninkaa laguma le maalmahaas oo la odhan maayo shantaa cisho iyo shan iyo soddonkaa cisho wayna qaldaysaa la odhan maayo maxaa yeelay maalmahani dee hadduu soomkooda ku nadraba soomkii kuma guntamin dee haddii la idlaaqayna dee kaba sii awlaysano nadarkiisa ma gelayso hadduu idhaha ilaahay wuxuu igu leeyahay labada ciidood iyo saddexda ayaa mutashriqiyo bisha rabadaan inaan dee soomo dee kumay waajibayno kumay sugnaanaynin dee waxaa markuu idlaaqaynayana waa kasii awlaysantay baadee wain aftarad islaan bay haydoo dee iyada waxa u dheeraday baxaydun wanifaasin dhiyagaasaa ka yimi sanadna way ku nadartay inay soomto wajabal qadaa waa iyada qadaa ayaa ku waajibayo inay maalmahaa soo qadaysa waajifina dare haddaan qaban maxaa yeelay waktigu dee waktigeeni soom wuu aqbalayaa laakiin waxaanay u afurtay waa macno iyada ku sugan markaa marka horena dee iyadaa baxarka gasho isa saartay markaa dee waa lagu leeyay buu leeyay qadihii qultu waxaan i nawaawi haddaan ayaa ladharu laa yajib ma waajibayo buu ihi nawaawi halkaasuu kaga dabayey maalmaha xaydka inay qadayso waajibku maaha wabihi qaطcu اljumhuur qaطca اljumhuuruna sidaas ayay gooyeen wallahu aclam maxaa yeelay maalmaheedaasi dee soom may aqbalayn nadarna geli maysa sidii ciidda oo kale dee wuxu uhi sheekhu wayn aftara qofkii nadray ee sanadka mucayanka ku nadray ayaa yooman bilaa cudrin maalin buu cudur daar la-aan isaga afuray wajaba qadaa'uhu inuu qadeeyo ayaa waajib ku ah inuu qadeeyo yoomkaa ayaa waajib ku ah walaa yajibu istinaafu sana dee sanad haddana soo bilow la odhan maayo e maalintaasunuu qadaynaya maxaa yeelay waxaa la leeyahay israacinta sanadka la israacinaya xagga waktiga unbay haydee maqsuudna fahanteeda umay ahayn fain sharada hadduu shardiyey haddaba atataabuca marka horeba sano mucayano mutataabica buu shardiyey halkay marka hore sano mucayana un ka ahayd ayuu tataabucna shardiyey inuu israaciyo wajaba istinaaf baa waajibaya fil asax haddaan qabanno hadduu maalin cudur daarnaan u afro dee waynu soo bilaabaa haddana ilaa tataabuci baa meesha ka maqanay ow hayra mucayanatin sanad aan mucayanayn buu ku nadr wa sharaada tataabucana wuu shardiyey wajaba waa waajibaya walaa yaqdacuhu goyna maayo sawmu ramadaana can fardi uu ka sumay wa aftara alciida watashriiqana wuu afuray wayaqdiihaa wuu qadayn tibaacan iyadoo israacsanoo mutasilatan biaakhiri sanati la xidhiirto walaa yaqdacuhu xaydun ma goynayo wa fii qadaa'ihina alqowlaani wain lam yashridhuna lam yajib ma waajibayo waxau sheekhu leeyahay hadduu ku nadro qofkii sana hayr mucayana hayra mucayana sana mucayana bay ahayd tii hor tani waa sana hayr mucayana ilahay wuxuu igu leeyahay inaan soomo sanad wa sharada tataabucana wuu shardiye oo sanad mutawaaliya inaan soomaba ilaahay igu leeyahay buu wajaba waxa waajib ku noqonaya markaa dee inuu sanad dabada isku hayo soomo walaa yaqdacuhu mana jarayo tataabucaas ma jarayo soomu ramadaana ramadaanu can fardihi faradkii ramadaan uu ka soomay xaggiisa ma jarayo oo isagoo sanadkii hayr mucayanka ahaa ee mutataabica uu ku nadray isagoo wada hadday ramadaan soo gasho oo ramadaanta faradnimadeedii uu soomo ma jarayo ee halkiin buu ka sii waday wa afdal alciida watashriiqa dee labadii ciidoodii ay mutashriiqiina ayana uu iska afurayaayo dee sharci ahaan bay usoo reebantay markaa can fardihidaa wuxuu ku wuxuu kaga ixtiraasayaa hadduu masalan ramadaanta lafdeeda ula niyoodo nadar kale iyo qada iyo tadawuc iyo hadduu la niyoodo soomkiisa ooma ansaxayo wayaqdiihaa waan u qadaynayaa buu yidhi madkuuraadka kuwa ramadaanta iyo ciid iyo tashriiqayo maxaa yeelay sanad ayuu dee nadray inuu sanad soomo dee sanadiina muu soomin markuu dee sanadan u yidhina eeg sanadana ilaahay ugu leeyahy markuu yidhi dee way ka baxayeen ramadaantii iyo ciidihii way ka baxayeen leannu tanumbu laakiin imika wuxuu cayimay un dee sanad laba iyo toban bilood oo buuxa inuu soomo ayuunbuu cayimay weliba mutataabicana wuu shardiyey markaa wuu qadaynayaa intaa uu afuray ee ramadaantiiyo waxaan leenahay ayaamaha kale tibaacan iyadoo wilahoo la xidhiidhsan israacsan mutasilatan biakhiri sana oo weliba sanadkii akhirkiisana la xidhiidhsan sanadii markay dhammaato ayuunbu ku daba qabanaya iyadoo xidhiidhsan shardii tataabuca ayaa dee lagu camal falaya walaa yaqdacuhu dee islaantii ka jari maayo tataabuca xaydun hadduu xayd ku yimaado iyo nifaaskii iyo de hadday ku yimaadaan ka jari maayo sanadii qayr mucayanada ahay wa fii qadaa'ina alqowlaan qadihiisana dee labadii qowl ayaa ku sugan oo ah aharku inaanu waajibaynin wain aftarad bixaydin wa nifaasin wajiba alqadaa'u fi lahari qultu adharu laa yejibu labadaa qowl ayuunbaa ku sugan masalada aharkuna waa inaanu waajibaynin wain lam yashridhu haddaba haddaanu shardinin sannadaa kayr mucayanada ah haddaanu tataabucu shardiniyo israacin sanadiina mucayana maaha tataabucuna mu lam tataabucu ma waajibayn xaydaysh muu laazimin aw yowma alinaini maalinta isniinta inuu soomo ayuu ku nadray abadan weligii lam yaqdi ahaaniya ramadaana ramadaan isniinahooda ma qadaynayo wakada alciida iyo watashriiqana ma qadaynayo filadari haddaan qaban ee falow lazimahu hadduu ku waajibiyo sawmu shahrayni tibaacan laba bilood oo israacsan ayaa soomkoodii u waajibay likafaarati saamahumaa waa soomaya wayaqdii haaniyahumaa isniinahoodana u qadayn wa fii qowlin laa yaqdii ma qadayn sabaqat ilkafaaratu annadra hadday ka horamartay qultu waxaan idhi nawaawi haddaan ahay dal qawlu adharu wallahu aclam qowlkan ayaa xoog badan wa taqdii zamana xaydin iyo wanifaasin way qadayn fil adhari haddaan qaban waxau sheekhu yidhi haddii uu qofku ku nadro yowma alinain maalintaa isniinta la yidhaha inuu soomo abadan weligii wuxuu hi ilaahay wuxuu igu leeyahay maalintaa isniin inaan iga tegin inaan soomo dee isniin oo dhan siduu dabadoo iyo ramadaan baa soo gelaysaa ramadaan dee bil walbana ugu yaraan waxay yeelanaysaa afar isniinood marka wuxu uhi lam yaqdiya aaniya ramadaana ramadaan isniinahooda ma qadaynayo maxay ihi nadarka ayaan dee soo gelayno waajibkeeda ayaa horreeyey waajibkeeda ayaa horreeyey wakada alciida watashriiqa maalintii ciiddii arafo ama tii ramadaan iyo ayaama tashriiqa hadday isniin ku soo hagaagaan ayana ma qadaynayo fil adhari haddaan qabanno dee isniinhii ramadaan ayuunbaa looga qiyaas qaadanaya haddaba wuxuu sheekhu yidhi haddii uu ku waajibo qofkii sawmu shahrayni tibaacan laba bilood oo israacsan ayaa soomkoodii ku waajibay likafaaratin buu u waajibay dee kafaarada lahayd labada bilood ee israacsani waa kuwa waa garanaysaan dee waa tii xagga soomka jimaaca uu ku afuray tii dilka iyo tii dihaarka iyo waxaa ku laasimay qofkii laba bilood oo israacsan soomkood likafaaratin ayaana waajib ama nadar dee aan wakti u cayimin isniinahana waxa ka sii yaallay ayana inuu soomo dee siddeed isniinood baana labadii bilood ku jira hadday ugu yar tahay saamahumaa horta labadii bilood uu soomi wayaqdii ahaaniyahumaa isniinahoodana uu qadayn maxaa yeelay isaga ayaa dee nafdiisa soo gelaya labadan bilood soomkooda qowl wuxuu leeyahay may aan kala qaadno laa yaqdii ma qadayna in sabaqat ilkafaaratu annadara hadday kafaaradu horraysay oy nadarka ka horraysay qada ma waajibayo oo masalan isagoo laga doonaya labadaa bilood inuu soomo kafaaradaa u soomo ayuunbuu haddana wuxu uhi ilaahay wuxuu igu leeyahy intaan nool ahay inaan isniintii wala soo martaba inaan soomo markaa kafaaradii baa horraysay mar hadday kafaaradu nadarka ka horraysay ma qadaynayo qowltu waxaa nawaawi haddaanay dal qowl adharo qowlkana xoog badan oo xagga waktiga waajibitaanka ayuunbaa la eegaya wa taqdii islaantii way qadayn isniinaha ku nadartay inay soomto zaman xayd wa nifaas dee wakti xayd iyo nifaas isniin dhacay way qadayn markaa filadari haddaan qabano aw yowman ayuu qofku ku nadray bicaynihi oo cayimay lam yasum qablahu sami maayo aw yowman min usbuucin buu ku nadray uma nasiya waa ilaawo saama aakhirahu ayuu soomi wa huwa aljumca fain lam yakun huwa haddaanu isagii ahayn waqaca qadaan buu dhici waxau sheekhu yidhi qof baa ku nadray maalin inuu soomo bicaynihi ilaahay wuxuu igu leeyahy maalintaa arbacadee soo socotay inaan soomo buuli lam yasum qablahu hortu isniin iyo salaasatoona ma soomi karo kama horraysiin karo hadduu sameeyana ma ma sugmayo oo ma ansaxayo mana ka dib dhigi karo aw nadara yowman maalin buu nadaray min asbuucin maalinta maali heblaayo la yidhaha baa ilaahay igu leeyahy soomkeeda buu yidhi uma nasiyahu dabeedna maalintii wuu ilaaweyba mid alla mid ahayd buu garan waayba maxaa la yeelay saama aakhirahu usbuuca aakhirkiisunbuu soomi wa huwa aakhirkiisuna aljumca waa maalinta jumcada maalinta jumcaduu soomi fain lam yakun huwa yoomkii uu cayin fain lam yakun haddaanu ahaanin yoomkii uu cayinay huwa jumcaha uu soomay haddaanu ahayn waqaca qadaan qada ayuu u dhacayaa hadduu jumcaa noqon waayo dee intii kalena waa ka sii horraysaayo qada unbuu noqon weeyaan hadday jumco ahayd dedeesoon haddii kalena qadun buu dhacaya waman sharaca fii sawmi naflin qofka gudagala fa nadara itmaamahu ku nadara inuu dhammaystira lazimahu cala saxiix ee wain nadara bacda yowmin hadduu ku nadara lam yancaqid wa qiila waxaa lyalzamhu yowmun ayaa ku laazimaya ee fain aw yowma quduumi zaydin ninkaa zayd layidhaha maalintuu soo galo ayaa ilaahay igu leey inaan soomo buuri faladar inciqaadhu waa guntamaya ee fain qadima laylin hadduu soo galo aw yowma ciidin aw fii ramadaana falaa shay-a caleyh waxba laguma laha aw nahaaran buu soo galay wa huwa muftirun isagoo afran aw saa'imun qadaan isagoo sooman aw nadran wajaba yowmun aakharu baa waajibaya can haada aw wahuwa saa'imun nafran isagoo sooman buu soo galay sunne fakadalik sidaa weye waqiila waxaa la yajibu tatmiimuhu inuu dhammaystira ayaa waajiba wayakfiihi waanu ku filan yahay waxau sheekhu yidhi nin baa wuxuu gudagalay fii soomi naflin soom sunno ah ayuu gudagalay fa nadara itmaamuhu markuu duhurkii marayo buuhi ilaahay wuxuu igu leeyay inaan soomkaa dhammaystiro lazimahu calaa saxiix dee waa ku laazimaya dhammaystirkaasi maxaa yaele sunnuhu waa cibaado oo dee in laysku laazimiyaa nadar ahaan way ansaxaysa dee dhammaystirkiisa in laysku laazimiyaana waa iyana markaa guntamaysaa way nadara bacda yowmin ilaahay wuxuu igu leeyay inaan shan saacadood soomo buuhi lam yancaqid nadarkiisaasi ma gurta guntamayo dee shan saacoo soomay ma jiraan qiilla wuxuu leeyahay maya waa guntama wayalzamhu yowmun baar maalinu baa ku waajibay shantaas saac maalinu baa laga soo qaadaya maxaa yeelay dee maalin barhkeed soom la yaqaano sharci ahaan maahay maal maalin dhanun baa ku waajibaysa amaa wuxuu yidhi wuxuu ku nadaray inuu soomo yowma quduuma zaydin ninkaa zayd la yidhaha inaanu ka maqnaayo waxba ayuu ahaayo maalintuu yimaad alla wuxuu igu leeyay inaan soomo faladharu inciqaadu horta waa guntamayaayo dee waa wax la oofin karayo haddaba xilliguu soo galay baa la isweydiinaya fa in qadima laylan habeen buu soo galayba aw yowma ciidin ama maalin ciid oo la afuran yahi oo fii ramadaana buu soo galay falaa shay calayhi waxba laguma laha ninkii maxaa yeelay maalintii buu ku qayday dee soo geliddiina xilli soom aqbalaysa lagama helin markaa waxba laguma leh aw nahaaran maalin buu soo galay wahuwa muftirun isagoo iska qadaynaya ayuu soo galay ow saa'imun qada'an ama soom qadaaba sooman ow nadran ama soom nadrahoo hore sooman wajaba inta aan sheegnaba yowmun aakharu maalin kale can haadaa maalintaa uu ku nadray ee soo geliddiisa ayd maalin kalea ka waajibaysa oo huwa saa'imun naflan ama wuxuu soo galay isagoo sunno sooman ninkii uu yidhi maalintuu soo galay inaan sooma ilaahay lagu leeyayu isagoo soon sunnaa sooman buu soo galay fakadaa sidaasoo kale ayaa u waajibayaa maalin kale inuu soomaa maalin kale inuu soomaa ayaa waajibaya maxaa yaele waajibkii dee uu ku nadray lamu imanin sunnuhuna meesha faralkiisa ma taago qiil baa wuxuu leeya yajibu tatmiimume waxaa waajib ku ah inuu maalintan un dhammaystiro isagoo nadarkii ka dhigaya wayakfiihi waana ku filan yahay oo maalintii uu ku nadarayna waa kaga filan yahay walow qaala hadduu yidhahda in qadima zaydun hadduu soo galo falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahay sooma sawmul yowmi taariih liyowmi qudumi inaan soomo maalinta la xidhiidha maalintuu soo galo wain qadima camrun hadduu kaasi ka daba yimi hadduu soo galana falilaahi calay ilaahay wuxuu igu leeyahay sawma awali khamiisin bacdahu khamiista ugu horraysa intuu soo gelay dabadeed ayaa laygu leeyahay faqadima fi larbicaai labadiiba arbacadii bay soo galeen wajaba sawmulkhamiisi iyo waajibay can awali nadarayni laba nadarkoodii horreeyey wayaqdi laakhara ka kalama uu qadayn muxuun bay culimmadu qadaraan waxau sheekhu yidhi nin baa wuxuu yidhi haddii uu ninka zayd la yidhaahdaa soo galo facalaya sawmu lyawmi taali liyowmi qudumi waxaa ilaahay igu leeyahay maalinta la xidhiidha maalintuu soo galay inaan soomaabaa ilahay igu leeyahay maalintuu soo gala maalinta ka dambaysa la xidhiidha inaan soomaabaa ilahay igu leeyahay buu waxaa kaluu yidhi hadduu ninka camar la yidhaahdaa soo galana ilaahay wuxuu igu leeyahay khamiista ugu horraysa ay soo martay intuu soo galay dabadeed inaan soomo labadoodiiba waxay soo wada galeen dee fil arbicaa maalin arbacaa bay soo galeen oo dee ka hore waa kii zayd yidhi maalintuu soo gala maalinta ku xigto waa berri kan kalena ee camarkana wuxuu yidhi maalinta uu soo galo khamiista ugu horraysa ee dabadii timaada ayaa laygu leeyahay iyana waa berri see baa la yeeli wajaba yowmulkhamiisi soomulkhamiisi horta khamiistii in la somo waa waajib can awali nadrayni labada nadarka horreeyey ayuun baana laga dhigayaa warma kan zayd baa horreeyey ee maalintuu soo galan maalinta ku xigto ahayd mise kan camar baa horreeyey ee maalinta uu soo gala dabadeed khamiista ugu horraysa ayamaa horreeyey baa loo dhaa kii horreeyey ayuun baa laga dhigay wayaqdi laakhara ka kalena wuu qadayn maxaa yeelay dee kii kale in wakhtigiisii lagula yimaado ayaa suurto geli weyday wallahu aclam